أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo aqalka sare ee dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa soo bandhigay xeer lagu xanibayo maalgelinta askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshaadka riddada danab taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ku soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha cadowga allah xukuumadda riddada qatar ayaa ka cagajiidaysa in ay qabato shir dhaqaale loogu uruurinayo ciidamada siliibiyiinta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga siliibiyiinta kenya siyaasiyiinta mucaaradka murtadiinta ayaa shuruudo adag ku xiray ka qaybgalka shir uu ku baaqay murtad gurgurte xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa wilaayaadka bakool hiiraan iyo baay
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran aqalka sare ee dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa soo bandhigay xeer lagu xanibayo maalgelinta askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshaadka riddada danab sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare waxaa mar kale mugdi sii gelaya dhaqaale la-aantii ku habsatay ciidamada midooda afrika ee duulaanka saliibiga ah kusoo qaaday dalka soomaaliya kadib markii aqalka sare ee baarlamaanka maraykanka uu soo jeediyey hindise lagu xanibayo lacagihii uu maraykanku ku bixin jiray howlgalka eysom iyo weliba calooshood u shaqaystayaasha danab xildhibaano uu horkacayo gudoomiyaha guddiga xiriirka dibadda aqalka sare ee baarlamaanka maraykanka ayaa maalinimadii shalay soo bandhigay hindise lagu xanibayo maalgelintii ay dowladda saliibiyadda maraykanku la barbartaagnaan jirtay calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta iyo weliba maleeshaadka ay ku adeegtaan ee danab hindisahan ayaa lagu sheegay in looga gol leeyahay sidii loo ilaalin lahaa lacagaha anshuurbixiyaasha maraykanka islamarkaana loola xisaabtami lahaa waxaa loogu yeero qaramada midoobe iyo midooda afrika ee duulaanka ka wada dalka soomaaliya sida lagu baahiyey mareegta rasmiga ah ee guddiga xiriirka dibadda ee aqalka sare ee baarlamaanka maraykanka senator jim risk oo ah gudoomiyaha guddiga xiriirka dibadda ee sanadka maraykanka ayaa si cad oo aan leexleexad lahayn u sheegay in mar dambe aanay ogolaaneyn inay ku keliyaystaan culeyskii muddada badan saarnaa ee maalgelinta howlgalka midooda afrika ee soomaaliya waxaana uu yidhi qaramada midoobey iyo saaxiibadeena yurub waxay isku dayayaan inay ka dhuntaan waajibaadkooda maaliyadeed ee taageerada midooda afrika ee howlgalka eusom iyagoo doonaya in loo bedelo xanaan maalgelin cusub oo aan sinayn taasoo culayska saaraysa maraykanka mana ogolaan karno taasi ayuu yidhi guddoomiyuhu waxa uu intaasi raaciyey in hindisahani yahay mid mamnuucaya in maraykanku bixiyo wax maalgelin ah oo loo marayo xanaanka cusub si looga fogaado ayuu yidhi in maraykanka si joogto ah loogu qasbo inuu maalgeliyo nidaam aan shaqaynayn senator ted cruz oo sidoo kale ka mid ah xildhibaanada hindisahan soo jeediyey ayaa xaqiijiyay in xeerkani uu yahay mid ilaalinaya lacagta anshuurbixiyaasha maraykanka kana hortegaya in lacagahaasi loo adeegsado si aan u adeegeyn danaha amniga maraykanka isagoo ku baaqay in sida ugu dhaqsaha badan loo meelmariyo hindisahaasi guddiga aqalka sare ee maraykanka u qaabilsan arrimaha dibadda waxa ay bartooda ex ku sheegeen in taageeradii maraykanka uu siin jiray maleeshaadka danab uu joojiyey kadib markii kooxda riddadu ay musuq maasuqday raashinkii iyo sahaydii loo waday calooshood u shaqaystayaasha danab waxayna hoosta ka xariiqeen in mar dambe aanay ogolaan doonin in lacagta anshuurbixiyaasha maraykanka lagu sii maalgeliyo musuq maasuq senator reki scott oo isna ka mid ah xubnaha uga cadcad ee hormuudka ka ah xeerkan lagu xanibayo maalgelinta colooshood u shaqaystayaasha eusom ayaa yidhi maraykanku ma ogolaanayo in lacagaha anshuurbixiyaashiisu ay ku baaba'aan gacanta qaramada midoobe iyadoo saaxiibadeennu ay diidan yihiin in aanay bixin waajibaadkooda maaliyadeed sidoo kale xildhibaankani waxa uu ka dhawaajiyey in la masuqmaasugay lacagihii lagu bixin jiray howlgalka midowda afrika ee soomaaliya isagoo xusay inuu aada ugu faraxsan yahay inuu qayb ka noqdo xildhibaanada soo gudbiyey xeerka lagu soo afjirayo maalgelintaasi qorshahan cusub ee uu soo bandhigay golaha sanadka maraykanka ayaa xididada u siibaya dhaqaale la-aantii ay horeyba ula tiicayeen isbahaysiga kufaarta afrikanta eusom waxaana uu ku soo aadayay xilli calooshood u shaqaystayaasha iyo dabadhilafyadoodu ay bilaabeen inay ka insaxaabaan furimaha dagaalka mujaahidiintuna dardar xoogan geliyeen howlgalladooda raayada towxiidkana ay ka taageen dhul aad u ballaaran oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya mahadsanid cali yare taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ku soo rideen mid ka mid a diyaaradaha cadowga allah waxaa bayaankaasi soo akhriyey islamarkaana inoo soo jeedinayaa walaalkeen ismaaciil salaad bismillaahi araxmaani araxiim bayaan mujaahidiinta oo soo riday diyaarad dagaal lixda bisha dilxij kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhanka kalena ku beegan labada bisha juun sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay galabta oo isniin ah dhulka soo dhigeen diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo cadowga saliibiyiintu ay lahaayeen taasoo howlgalle ashahadaladirinimo ah oo lagu dhibaateynayo dadka muslimiinta ku howlaneed mujaahidiinta oo adeegsanaya hub ku munaasab ah ayaa diyaaradda helikobtarka ah ku beegsaday hawada deegaanka xawaadley ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe diyaaradda ay mujaahidiintu soo rideen ayaa waxaa iska lahaa isbahaysiga saliibiyiinta afrikaanta ee ku soo duulay dalka muslimka ee soomaaliya si gaara waxay ugu diiwaan gashaneed waddanka yuganda waxaana burburkeeda gacanta ku dhigay ciidanka mujaahidiinta dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka xawaadley ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe halkaas oo sannadihii ugu dambeeyey ay xoog ku haysteen saliibiyiinta afrikaanta ah askartii cadowga ahaa ee ka tirsanaa saliibiyiinta burundi ayaa deegaanka isaga cardhay kuwaasi oo u dhaqaaqay dhinaca muqdisho deegaanka xawaadley ayaa ka mid noqonaya degmooyin iyo deegaano badan oo ka mid ah wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan oo bilihii lasoo dhaafay mujaahidiinta allah fadligiis ay ka xoreeyeen cadowga islaamka kadibna ka taageen calanka towxiidka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dholalka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
xukuumadda ridada qatar ayaa ka cagajiidaysa in ay qabato shir dhaqaale loogu uruurinayo ciidamada saliibiyiinta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ururgaaneedka midooda afrika ee ciidamadiisa duulaanka saliibiga ah ku joogaan dalka soomaaliya ayaa weli wajahaya hubantila'aan dhanka maaliyadda ah arrinkaas oo ay walaac ka muujinayaan kufriga caalamiga ah dowladda dabadhilifka ee qatar oo belihii lasoo dhaafay xusulduub ugu jirtay sidii xal loogu heli lahaa asmada maaliyadeed ee ku dul hoganaysa isbahaysiga eyusom ayaa markan muujinaysa rajo xumo weyn oo ku aadan inuu burburo taxaalufkan saliibiga ah ee dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay ay meel mariyeen xubnaha waxaa loogu yeero golaha ammaanka qaramada midoobay magaalada duxa ee caasimadda dalka qatar waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo maxamuud cali yuusuf oo ah gudoomiyaha urur gaaleedka midooda afrika wuxuuna ururkan si rasmiga uga codsaday xukuumadda qatar inay qabato shir lacago loogu ururinayo isbahaysiga yusom maxamed bin cabdiraxmaan alatani oo ah ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda ridada dooxa ayaa u sheegay saraakiisha afrikaanta ah inay ka walaacsan yihiin natiijada shirka lacagaha loogu ururinayo ururka yusom ilwareedyo diblomaasiyadeed ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in qatar ay ka cagajiidayso martigelinta shirkan sababo la xiriira iyadoo ka cabsi qabta in waxa loogu yeero deeqbixiyaasha ay iyadu dusha ka saaraan qarashaadka boqolaalka milyan ah ee ku baxaya kufaarta afrikaanta sidaa daraaddeedna ay dooxa meermeerinayso qabashada shirkan bishii lasoo dhaafay ee mey ayaa la filayay in shirkan lagu qabto dalka qatar balse madaxda wadamadaas ayaa ka gaabsaday inay casuumaad u diraan madaxda iyo ururada ka qaybgalaya mahadsanid abuusheyba howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa gudaha degmada qoryooley waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka kale gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay ka miin u dhigeen kolayo ciidamo ah oo isugu jirtay saliibiyiinta kenya iyo maleeshiya murtadiin ah kuwaas oo dhaqdhaqaaqyo ka waday agagaarka deegaanka walmareer ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay garneelada garbaha laga rido la heleen gaari tow ah oo qayb ka ahaa kolonyada cadowga waxaana sidoo kale bakhti iyo dhaawac ku noqday tiro askar kenyaati ah siyaasiyiinta mucaaradka murtadiinta ayaa shuruudo adag ku xiray ka qaybgalka shir uu ku baaqay murtad gurgurte xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya madaxweynaha kooxda-hiridada soomaaliya xasan sheikh ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka war-saxaafadeed ay baahisay filla soomaaliya ayaa lagu xusay in xasan sheikh uu codsanayo kulan uu la yeesho maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka shan iyo tobanka juun ee bishan aynu ku jirno siyaasiyiinta mucaaradka ah oo dhankooda soo saaray war-saxaafadeed ayaa shuruudo ku xidhay aqbalidda gogasha xasan sheikh fidiyey shuruudaha waxaa ka mid ah in fadhigaas lagaga wada hadlo khilaafka siyaasadeed iyo doorashooyinka labada heer ee maamul goboleedyada iyo federaalka ridada geesta kale murtad farmaajo oo si gaar ah isagoo qoraal u soo saaray ayaa shuruud ka dhigay in madashu ay goobjoog ka ahaadaan maamulada ridada ah ee puntland iyo jubbaland si kastaba ha ahaatee murtad xasan sheikh ayaa cadaadis kala kulmaya dalalka shisheeyaha ee loogu yeero beesha caalamka xasan sheikh waxa uu horey u fidiyey madasha wadatashiga taas oo keliya ay yimaadeen maamulada ridada galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle markii dambe waxa uu ku dhawaaqay xisbi loo bixiyey cadaalad iyo wadajir kaas oo ay qayb ka yihiin saddexaas maamul goboleeda maamulada puntland iyo jubbaland ayaa iyaga ka maqan madasha wadatashiga inkasta oo jubbaland dagaal adag dhex maray xasan sheikha mahadsanid marwan diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa wilaayaadka bakool hiiraan iyo baay aan ku horumarno wilaayada bakool iyo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan diyaargarow iyo mashquul xooggan ayaa laga dareemayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool taasoo ku aadan soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxal mubaarak bulshada muslimiinta ee ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa bilaabay soo dhoweynta munaasabadda ciidda iyadoona ay muuqanayaan dhammaan astaan kasta oo lagu muujinayo soo dhoweynta munaasabadda ciidda goobaha ganacsiga ayaa si weyn looga dareemayaa mashquul xaddhaafa waxaa sidoo kale xusid mudan in suuqyada lagu iibiyo xoolaha noocyadooda kala duwan si gaara ariga mashquul saa'ida laga dareemaya tan iyo inta ay bilatay bishan barakaysan ee dulxija aan ku horumarna degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool suuqa xoolaha ee degmada tieglow si gaara suuqa lagu iibiyo ariga mashquulka ayaa ahaa mid saa'id ah waxaana ay ahaayeen dadka kuwa xoolaha kala gadanayay weliba si xaddaafa idaacadda islaamiga andalus waxaa u suura gashay inay booqatay suuqa xoolaha ee degmada tieglow waxaana la kulanay qaar ka mida ganacsatada oo faahfaahin ka bixiya mashquulka suuqa iyo xoolaha sida loo kala iibsanayo magaagamay baa la erey sheekunow sangeedi la ere insha allahu tacaala haddii ilaahay rasuulka may rogna suuqda xoolaa waa roogna ee suuqda xoolaa may eed wakhtiyaalkan lamaadan beri shalay ishan mogarad jamaadii dhatanba iidda odlaxyada mayrka maybwah on hoola gadada hayaan maasha allah haddii ilaahay er ee lamaadan maalamood iyo jamaadi hadda hamoodaan iyo dhatanba odlaxyadii iyo iiddi iyo walaagya marka maybaa diyaargarownan isku weelahaya sida irinka oo tegaday lama tegedka e intiiba tabargalli oo ma aragtaa xubunba nkugohnayna dhegde hooba tariiganta walba ma ee waa la eri bismillahi raxmaan raxiim mayba kumid annaa ganacsatadii degmada tiyeglow yaa kumid anna isbuucyahan haddaha dhaafni ama sisi bilan dhalatiiba maybada muuqday saranka hoola ma arti qiimaha eed ma arti qiimihii laga gadi jaray maasha allahu dadka muslimiinta eena mayba waaha may ku muuqdeen si awal bulka kasaay shaairta islaamka diyaar garow oo aan diyaar garoohayaan ciidna ma ardi aan diyaar garoohayaan aan yom muuqata ma ardi en en ilaa iyo dadkii awal hoola gadi jaray si sida jibaarmeen ilaahay fadli shay intaasna mayba kumada taahan shaacirta islaamka inii la muujiyo oo lan walba oo ma arday muslim ah inii geeka oo ma ardisi in diyaar garoo howlagaas uudixida angadadu mayba sharagaadohayna irinkia gaadohayna irinkiina geeka dadkii oo muslimiin tahay yo oo noolayaan shaacirta islaamka irinkii geeka boolkii boqol eeda mayba qaalig naqdi irinka mayba hadan eed lankasta mayba qobsadohaye irinka oo wawiin yaa qobsadohayaan irinkaasna beesis mayba sharagaadohayna mayba eetaa milyaan iyoonay siyeed boqol laba milyaan لملي إيشان بقول جيك درعدي يوم أبا إيدي لكفايد يساو مبا وضحيد لكفايد يساو magaalooyinka sida aadka ah looga dareemaya mashquulka waxaa ka mida buurdhuxun leh oo iyana si aad ah looga dareemaya soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxal mubaarak dhammaan goobaha ganacsiga ee magaalada buurdhuxun leh ayaa lasoo buuxdhaafiyey si gaar ah goobaha lagu iibiya waxyaabaha carruurta ay ku ciyaaraan qaar ka mida ganacsatada keena agabyada kala duwan ee carruurta ay ku ciyaarta xiliyada ciidda ayaa iyagana la hadlay andalus
bismillaahi raxmaan raxiim mayba dheeray salaada dheere boordhohonli rooga ganacsatadii qalabka iyo halka sheenasya kumad aha saadiib aragaayta waniiniyaytii bastoolooyinka iyo marwaxadooyinka kaarooyinka qalabka iyo halka dhiigka diyaar garoowahay ciidul adaha almubaarak elen diyaar garoowahay mayba qalabkiya safayda langadaay adii baragayd maasha allah satoos ee lan edeegadaay ciidan ciid ilaahay ilay kasokorow bismillaah alxamdulilaah mayba ganacsatada reer buurana iyo kumadaha alaabiideedii balsaaseega gadaan ciidan ciidul allah almubaarak hay-adeeda laxandhawayahay si magaaladan shal socoto maaragtay ciidooyinka hor ciidanku duwanta waxaa ka dhawaada magaalada buurxunle
dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa si weynna looga dareemayaa soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxal mubaarak waxaana la qurxiyay dhammaan magaalooyinkaas fiyaalooyinka goobaha ganacsiga waxaana meel weliba lagu dhejiyay raayada tawxiidkaoo isugu jirta caddaan iyo madow iyo bowrar ka turjumaya munaasabadda ciidul adxal mubaarak oo ay naga xigtay insha allah maalmo kooban oo keliya mahadsanid abuuxasaan markana aan eegno wilaayada hiiraan iyo walaalkeen casaam carafaad
sawaxanka aad maqlaysaan waa mashquulka ka jira suuqa degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan mashquulkaas oo ah diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa oo maalmo ka hor ay ka harsan tahay suuqa iyo guud ahaan degmada boqa qable ayaa si weyn looga dareemaya diyaargarowga munaasabadda ciidda waxayna bulshada iibsanayaan waxyaabaha ciidda loogu talagalay sida dharka macmacaanada iyo xoolaha udxiyada maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ayaa isagana wada diyaargarowga munaasabadda ciidda carafo iyo sidoo kale fantasiyaasha loogu talagalay maalmaha ciidda qaar ka mid a ganacsatada degmada boqa qable oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa sharxaya diyaargarowga ciidul adxa iyo degmada buqa qable magacii maxamed cabdiraxmaan cumar waxaan joognaa degmada buqa qable loo yaqaana beleduraxma maasha allah ciidda waxaa loogu diyaargaroobay si maasha allah waxay kusoo aadi waqti munaasab ah barwaaqo ah roob da-ay maxay ahayd ganacsiga aad u wanaagsan yahay dheerihi wanaagsan yihiin xoolihi wanaagsan yihiin ilaahay nicmada meel walba uu nooga keenay amni ah maasha allah tabaaraka allah waxaa la iibsanayaa dharka cimaamadaha macwiisyaha kabaha saacadaha mobaylada dharka ciyaalka ciidda xijaabada haweenka kulli dhammaan waxaa inta lagu ciido dad ku ciidaan dhammaan maya maya baali ma aha maasha allah waa qiimaha waa degan yahay qof walbaa gadan kara nin tabar yar nin tabar leh intaba way gadan karaan degmada aan waa degmada bu'a qable gobolka hiiraan aad iyo aad bay u fiican tahay waa ujeedaan dhahala ku arki kartaan waxaa ka mid ah sida shaararka sida saraawiisha macwiisaha kabaha waxaas dhammaa lagu gadaa carwada waad arkaysaa waa kaas wax badan bay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay amni iyo istiqraar ilaahayna siiyey waa iyadoo waddanka barwaaqo uu yahay ammaan badan ilaahayna siiyey xargaankan oo hadda joogno magaciisa waa bilaal taylor waxaa ku yaala degmada bug agable mashquulkiisa zaa'id waa iidaan iiddii hore waa ka duwan tahay iidaana badan maasha allah wax badan ayaa qabanay aday hooga yar waa iskaragis waay marka si siba si u kala wiina loo loogu talaa degmada aan joogno waxaa waaye degmada buqa qabla ilaaha ku mahadsan amnigaan ku jirnaa barwaaqaan ku jirnaa ilaahay noo saa'iidiye maasha allah si ujeediina bulshada waa ujeedaa wax walba waa loo diyaargarahooba waa loo diyaargarahooya warkayn waa kana oo wax noo dhimaha u yaraatee ma jirta ciidu ay ka dhiman tahay muddo laba maalmood iyo saddex maalmood noocyaas ay ka dhiman tahay aad aan u diyaargaroobo haynaa ciidii hore waxay ka duwan tahay dadka bulshadu waa arkaysaa ummaddu waa sii badatay amnigaa batay waa arkaysaa wax badan ay ka duwan tahay maasha allah waa ujeedaa wixii shoobbishoobaan la iibsadahooya kabahaa la iibsadahooya maxaa tahay dharka kale nuuc waa kana waa ujeedaa wax meeshaan la iibsanayna ma lahabo sidoo kale diyaargarowga munaasabadda ciidda carafa waxaa si aada looga dareemayaa degmooyinka deegaanada kale ee wilaayadda hiiraan kuwaasi uu ka jiro mashquul ku aadan munaasabadda ciidul adxaa mahadsanid casaam markana aan eegno diyaargarowga ciidda iyo wilaayada baay iyo walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman ciidul adxal mubaarak waa mid ka mid ah madaahirta farxadeed ee uu allah ku manaystay ummadda muslimka ah waa maalmo damaashaad lana muujiyo shacaa'irta islaamka iyo haybada ay leedahay ummaddani iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay munaasabadaasi weyn waxaa bulshada wilaayada islaamiga ah ee baay ay ku jiraan diyaargarow heer sare ah iyadoona saacadihii lasoo dhaafay isbeddel dhan kasta ah laga dareemayo degmooyinka wilaayadan halkani waa degmada boolafulla ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxay ku jirtaa magaaladu maalmo ka duwan kuwii ka horreeyey ee soo maray waa maalmo ay bulshada reer boolafulla iyo wilaayadooda isku diyaarinayaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen munaasabadda maalmaha ciidda marka aad socdaal ku soo dhex marta gudaha magaalada waxaad durba taabanaysaa isbeddel la soo kordhiyey waxaana goob kasta kaaga soo ifbaxaya quruxda raayaadka tawxiidka iyo bilicsamida dhammaan goobaha caamka ah adiga oo sidoo kale ku ilqabowsanaya shicaaraad ku saabsan munaasabadda ciidda iyo soo dhowayntooda goobaha ganacsiga waa kuwa aad u mashquul badan waxaana socda olole nadaafadeed oo magaalada lagu qurxinayo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada buulafulay ayaa la hadlay andalus iyagoo ka warramay qaabka uu u socdo diyaargarowga munaasabadda ciidul adxaa waxaan ka hadlayaa diyaargarowga iidda ayadoo suuqa si fiican loo hagaajiye nalalkeeda wadooyinkeeda shareecyadeeda waan ku faraxsanahay maasha allah boqolkiiba boqol iid wanaagsan waa soo dhaweynaa iidda farqi weyna u dhexeey maasha allah boolofulay ma iiddan iid la tahay maba soo marinbo waa ku faraxsanahay aad iyo aadaan ugu faraxsanahay anoo ah maamada magaalada marka dadka shahuuras iyoona iidan iyoona diyaargarowgeeda iyoona wax hadda oo maanaha meeshan ka dhayan wax weligeed sida ma loo suubay maayo saa dhawow bashir aadaa loo diyaargaroowa anaa ku nool magaalada buulafulaay oo ciid ciidal axdaha aan soo dhowaynayno oo magaaladeenna si aad iyo aad iyo aad u weyn ay u dhisman tahay isbeddelka magaalada waxba wax weyn ay isbeddeshay marxaladda maanta aan taaganahay marxaladdii horfarqiga u dhexeeya ciidan u diyaargarowna ciidal adxaa waxaan joognaa meesha oo aargada magaalada buulufalaay maasha allah wax u diyaargarooweynaa ciidda aarafo marka haddii ilaah laga helo saan oo kale hadda ka hor mana soo marin insha allah maalinba maalintii ka dambaysa annaga waxaan samayn rabnaa horumar maantana waa u jeediin magaalada say haddii oo la fiiriya waxaa loo maleeyaa maasha allah intee la joogaa laakiin caalamul islaami haddii oo la fiiriyey meesha ugu fiican amay tahay ambuulafulay niyaddeena ku jirta hadda waxaa noo muuqda aargadii oo dhextaalka ahayd maasha allah sharaxaadeedana koley waa u jeediin waa asaaska ciidda hadda bilow leh waayo weli hadda waa noo dhiman tahay inaan dhammaystirno mid ka mid a goobaha aadka ii soo jiita ee aan lugta soo mariyey waa musallaha weyn ee yarmuug oo si aada loo diyaarinayo wax badanna lagu soo kordhiyey maadaama loo diyaarinayo inuu martigeliyo oo ay ku tukadaan kumanaan ka mid ah muslimiinta ku nool magaalada buulafulay iyo deegaanada hoos yimaada waxaana goobta aan kula kulmay guddiga loo xil saaray qurxinta musallaha oo ku jira shaqooyinkoodii ugu dambeeyey si maalmaha soo socda loogu ogo labada ragcadood ee salaada ciidda looguna soo bandhigo fantasiyo iyo damaashaad kala duwan علي خير ابراهيم عثمان اسديوانجلي اسديوانجلي هاي عايزيني هاي معاي ساي صدبا لمرويا عشان waa diyaargarow ballaaran oo ay dhinac kala samaynayaan guddiyada xaafadaha degmada buulafulay oo sannadkan uu dhex mari doono tartano adag oo xiiso badan waxaan ku booqday goob lagu diiwaangelinayey ka qaybgalayaasha fantasiyaha ciidda halkaani waa goobta lagu diiwaangelinaya tartamayaasha xaafadaha kala duwan ee degmada fulla wilaayada baaya islaamiyadka waxaa muuqata xamaasad waxaa muuqda hilow waxaa muuqda dagaal adag oo xaafadaha u dhexeeya Haa, waxaa la yaabaan arkaa dagaal bismillah xaafadan afar sano iyo ka guuleysaa ka guule tan oo guuleysane xaafada cali xaa dhalinyarada khatar waa wallah maasha allah tan iyo soo ifbixii islaamka waxay dadka muslimiinta ay caan ku ahaayeen inay soo bandhigaan muuqaalo cajiib ah oo ku saabsan cisada islaamka iyo quwada muslimiinta sidaa darteedna waxay ciidan bulshada muslimka ee ku nool wilaayada islaamiga ee bay si gaar ah reer buulufulay ee u soo bandhigayaan ciyaaro cajiib ah idaacadda islaamiga andalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladan xilli ay ka qayb qaadanayeen bandhig ballaaran oo lagu soo dhoweynayo munaasabada ciidul adxaa xaafadda magacad yamaybalaare cali diyaargarow oo caadin haynee ka jarn een kolay haddii ilaahay rab afar sanana haddii ilaahay raya ka guulaysati oo hogaankii ahayd hadda hogaanka ani weda ciidu antuur ka guulaysan insha allah haddii ilaahay ana oo ay maxmed mayow nyuuqow ay waxaasu tartamaay oo gudug ana ka ay haafadda cumar rita geel oo raran oo wax kasta ee laga fankiisi iyo wax kasta ninkii keenan ani markasta ragar ku dulbooday haddana haddaa laska rabaa rag ciid korkaa ku jirta madina haddaa laska rabaa ninka fanugunug leh bannaankii waxaan iska rabnaa ee الميدان يا حميدان الميدان يا حميدان سند كان على سجوجا هيا هيا حفداوي anagoo ah maagii sheekh cali cabdulaahi ibraahim oo gudubka ay xaafadda abubakar meesha hadda oo haduuna dhoognaad arishaysiin afartan qof ay iga diyaarsan oo inay xaafada aan ka shiidaan uu tala kale ciyaaro kala duwan oo mutanaawic ay kala wadadeen annagoo ay ku bilaabo ali maxamed cabdiraxmaan oo ka maga dheer alwaajid xaafadda cusmaan bin cafaan oo ku socda xaafadda xishoodka yaa xaafadda xishoodka waay buulo furlaay maybwa duufaanta furlaay waay khaasatan marka insha allahu tacaala xaafadda cumar hata bootay ahaytan ti ku hormaro insha allahu raja والله مثال حماسة يا هذا الكيبوتة وهاي لكن وحال هذا الفعل أبلغ من القول ميدان كي فعل كان سوينا إن شاء الله تعالى سيد لكن إيه موقت فعل كين قول كين وإسليه هاي غير فلا وشدنتين sidaas la mid ah degmooyinka ufurow labaatan jirow iyo deegaanada yaaq baraawe bisiqcade iidaale iyo mubaarak waxaa si weyn looga dareemayaa soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxaa mahadsanid abuu ayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu